marwe canab cumar ileeya guddoomiyaha heer qaran ee garabka haweenka ee xisbulxaakimka kulmiye ayaa si faahfaahsan uga hadashay wax kaqabashada arrimaha sixirbararka waxaanay ganacsatada waddanka ay kula dardaarantay inay la qaataan go'aanka ay dowladdu wax kaga qabanayso arrimaha sixirbararka iyo lacagta qalaad ee doolarka oo saamayn xoogan ku yeelatay lacagta shilinka somalilan waxaana hadalladeedii ka mid ah horta sixirbararku waa aafo aafo qaran baan odhan karaa waxa weeyaan kow de inagu maynaan samaysan ninka waxaan la yidhaaho doolarka nin maraykan la yidhaaho yaa leh marka waxa weeyaan teenna wax walba haybadda lagama qaadee teenna inaanaynu haybadda ka qaadin dowladdana waxaan iyadana u sheegaya oon dee la socodsiinaya iyaba iminka waa kun ku dhaqdhaqaaqay aniguna aan ku kaabaya in bahalkaa sidii loo dejin lahaa iyo sidii jaadka waxa aada iyo aada wax u sii xumeeyey waxa weeyaan jaadkan raggu ee xaaraantana ee xagga islaamkana aanay ka wanaagsanayn kaa in lacagta aada loogu kordhiyo kordhiyo kordhiyo anugu waxaan odhan lahaa kaa boqolkiiba boqol horta ha loo kordhiyo lacagtana ha la aamino oo sidaa iminka aad tidhaahdeen ha lagu soo shubto wix xaddiya yeelanin waan anigu saasaan aaminsanahay sidaasoo dee ku ilaalisanoo baanka dhexena ku ilaaliyo xukuumadduna ku ilaalisooo aanay intay mar wax sheegaan aanay ka noqone taa ay adkeeyaan lacagteennu sida qiimo u yeelan lahayd
koley wax la socota maadaama xukuumaddii go-aan ay wax kaga qabanayso arrintaas xirbararka in badan dalkeena kasoo taagnayd oo doolarku kow ka ahaa maxaa si ay adaba ay ganacsatadii ay ula jaan qaado go-aankaasi ganacsatada laftigeeda maxaad halkan fariin aada u marin lahayd
ganacsatada waxaan fariin u marin lahaa ina iyaga laftoodu horta mid mid ganacsatada way xidhaysaa xabadda xidhaysaa waxay ka mid tahay dibaddii baynu wax ka soo iibsannaa fara badan innagu wax ma dhoofinne ee wuxuun baynu la soo degnaa ganacsatadu meel bay lib ka leedahay oo maxay hayday dee aan nana aanaynu ka maarmi karin iyaguna aanay ka maarmi karin iyagu waa macaashtoone waxa weeyaan aad iyo aad sida iminka ay xukuumaddani sheegtay wax soo saarka dalka dhul baynu leenahay ballaadhane aad waxaa loo soo saaro waxaanan leeyahay ganacsatada iyo dowladduba intay isugu tagaan dhulkeennii beeraha ahaa gacanta inta lagu dhigo xataa ha amaahiyaan ganacsatadu raashinkii ay soo baxa dib ha ugala wareegaan halkay dibadda kaga soo iibsan lahaayeen halkan ha ka iibsadaan lacagteennu halkay anugu waxaan aaminsanaya lacagteennu halkay ku saldhigaysaa number one inay beeraha tahay yaan anugu aaminsanahay beerahaasi haddii ay ay maxay hayda ay hirgalaan oo wax walba waxaynu ka keennaay yeman iyo etoobiya aynu ka keennaay yeman oo burburtaynu weli aynu daba taagannahay innagii oo nabadgelyo haysanna iyaan maxay hayday aan aanaynu dhulkeenni garanayn dadkeennuna wuxuu doonayaa inay dhallinyaradeenni waxay doonayaan inay iska jiifaanoo halkaana wax ku helaan ama xafiisunay fadhiistaanoy kombyuutar yar ku gargaraacaan nooc walba shaqadu waa inay noqotaa sidii madaxweynuhu sheegana siduu sheegayna waa inuu isna kaga dhabeeyaa oo uu maxay hayday ku daba joogaa uu boqolkii inanee yaryarba meel intuu isugu geeyo kharashkii ay maxay hayday ay wax ku soo saari lahaayeen ay cuni lahaayeen intuu u sameeyo in meelaha biyuhu ka dhow yihiinne dhul bannaanoo fara badan baynu leenahay inta loo xidho in cagaf loo geliyo ay ka shaqaystaan inay beerihii meel walba xataa sonkorta inoo bixi bariis bay inoo bixi wax waliba way inoo bixi galley baa bixi hadhuudh baa bixi khudradoo dhan noo caytay baa bixi beeraha ha lagu mitido xoolaha noolla ha lagu mitido maxay hayde wadan labadaa wada lihi intaa meel kale la gaadhin wadan beerana leh xoolana lihi weligiiba taajirnimo kama nusqaamo laakiin innaga iska nusqaaminay anu saasaan odhan lahaa su-aashan guddoomiya kugu soo gebagabayn lahaa waxaa weeye waxaad la socotaa cadow dibadeed iyo cadow gudaba waynu leenahay tusaale ahaan haddaan soo qaato puntland oo kale waatay nagu soo xadgudubtay ina soo turturta soomaaliya laftigeega inoomaka dee inoomaka kale qaboobaa oo way wada socdaan maxaa haddaba cadowga faraha badan aynu leenahay si aynu iskaga kaashanno oo bulshadeennii oo midaysan maxaad halkan bulshada laftigeega dardaaran aada marin lahayd
bulshada waxaan u marin lahaa dardaaran qofna laba kululan maayo hadalka iyo hadallada eh, gadaafada keena kaxukuwa xanafta leh kii walee keenaba anigu waxaan odhan lahaa in dee meesha haddii la kala adkaan waayo oo xu- aanay xukuumad iyo shicib la kala noqonayn oo la kala adkaan waayo nin waliba wuxuu doona iskaga hadla waxaan anigu odhan lahaa qofkii fidno samaynaya ee dadka een, ruxayaba qaar baa dibadda ka soo hadla ka dibadda ka soo hadla hadduu ficilku dibadda kaga soo hadlaya markaa cidiku qaban maysuu leeyahay anugu waxyaabo badan oon arkay waxa weeyaan waxaan liqi kari waayey oo doonaya wixii imika maanta aynu dhiganay dhowr iyo labaatanka sannadood in haddana dib loo burburiyo waana ayaan darro weyn weyn weyn waxaan odhan lahaa kala adkaantay oo inay jirtaa qofkii hadalku waa kala jaad mid dowladdaa lagu saxaayo dee mucaaradka la odhan maayo mucaarad iyo imanin ka laakiin ka xumaynaya wax ee dagaal iyo balaayo baadi doonaya iyo ka hadal xun oo xanaf leh samaynaya intaba in shaqo laga qabto oo dowladdu ka adkaato yaan anigu odhan lahaa waa tahay dhegaystayaal u- waraysigeennin kooban waxaan idinku dhaafi doonaa aniga oo ah caydaruus cismaan master ayuubi codkaasi halalaasiga ah iyo fanaanada caanka ah ee nimco jaamac iyo buurtayada buuraha u dheer oo aan filayo qaar badan ka dhegaystayaasha ka mid ahi inaad ka wada heli doontaan
Thank home alone.